إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah duqeyn khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhacday magaalada jannaale ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan dhulka n f d mu'asadalka taa'ib ayaa baahisay qaybta koob iyo tobanaad ee silsiladda boori mu'miniinta dagaal khasaaro uu ka dhashay ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka weerar gaari looga gubay ciidamada shisheeye ayaa ka dhacay shabeellaha hoose idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bilowday silsilad cusub oo looga hadlayo taariikhda hogaamiye kooxeedyadii muqdisho dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday arrin ay ku doonayso in dadka reer muqdisho dib loogu celiyo gumaysigii hore ka gadaal heshiis dhex maray safaaradda talyaaniga iyo dowladda federaalka dad u dabaaldegaya sanadka cusub ee miilaadiga ayaa qaraxyo lagula beegsaday waddanka ciraaq قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan dhulka n f d warkaas iyo war kale oo la xidhiira qarax ka dhacay shabeellaha hoose oo gaari looga gubay ciidamada shisheeye waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan wararka ka imaanaya dhulka n f d ee ay xooga ku haysato dowladda kenya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada kenya ku leeyihiin halkaas weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xerada ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka jabi oo hoostaga degmada raamo ee gobolka mandheera in muddo ah ayay rasaastu ku socotay ciidamada kenya waxayna ciidamada mujaahidiinta xerada ku garaaceen garneelada garbaha laga gano tiro baalootooyinka arbijiga ah ayaa gudaha u galay xerada waxaana la arkayay holac ka baxaya fariisiinka kenyaatiga lagu weeraray taasoo muujinaysa in khasaare culus uu gaaray ciidamada kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si firfircoon kaga howlgasha dhulka n f d ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya waxayna halkaasi ka fulisay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah kuwaasoo khasaare naf iyo maalba leh lagu gaarsiiyey ciidamada kenya dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weerar qaraxa ka fulisay deegaanka ceelwareegow oo ka tirsan shabeellaha hoose kaasoo lala beegsaday kolonyo ciidamo yugandhees ah gaari taaw ah oo ay wateen ciidamada uganda ayaa lagu burburiyey qaraxa waxaana halkaasi ku nafwaayey lix askari oo yugandhees ah qaraxan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay qarax ka dhacay waddada xidhiidhisa deegaanada feerfeer iyo kalabeyr oo ka tirsan gobolka hiiraan lagu dilay shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya halka looga gubay gaari uuraal ah waa mahadsan tahay dhanka kale gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weerar duqeyn ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka guutada madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dhowr gantaal la dhaceen xere ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada jannaale khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid meeleedeed ayaa ka dhashay waxaana la xaqiijiyey in lix askari oo ka mid ahaa ciidamadii xerada ku sugnaa ay dhaawacyo culus soo gaareen magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaal khasaare sababay oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka zakariya cumar ayaa ka waramaya wararkaynu ka helaynoo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxa ay ku warramayaan in halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo kala taabacsan guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada daynil ee magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha waaxda xaafadda daarasalaam dagaalkan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhuleed soo kala dhexgalay labadan ciidan kuwaas oo mid weliba isaga uu doonayay in dhulkaasi uu qaato waxaana haddana dagaalkani inta uu socday ay maqlayeen dadka degmada dayniile dhawaaqa rasaasta ay labada dhinac isku weydaarsanayeen waxaana ka dhashay khasaa'ir isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ay dirirtu dhex martay inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkani ku dhintay shan askari oo ka tirsanaa dhinacyada dagaalamay halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale waxaana wararka qaar ay tibaaxayaan in markii dambe ciidamo kale ay soo kala dhexgaleen labadan ciidamood ay isku haystay muranka dhulka islamarkaana kala taabacsanaa guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada daynile iyo guddoomiyaha waaxda xaafadda daarasalaam si kastaba ha ahaatee askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha uu ka hirgeliyey waddanka ayaa inta badan waxay isku dagaalaan deegaanada ay ku sugan yihiin iyagoona isku qabqabsado boobka ay ku hayaan bulshada iyo mararka qaar oo ay la kala saftaan dhinacyo isku haya siyaasadda iyo dhibaataynta bulshada soomaaliyeed mu'asasad alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koob iyo tobanaad ee silsilada boori muuminiinta muuqaaladan oo taxana ahaa ayaa qaybtiisa koob iyo tobanaad waxay alkataa'ib baahisay saacadihii lasoo dhaafay silsiladahan taxanaha ah ayaa waxaa alaaba lagu soo qaataa rag muhaajiriin ah oo fariin boorina u diraya dadka muslimiinta ah ee ku sugan dhulka gaalada tarjumadiisa waxaa soo jeedinaya zakariya cumar
bismi illaahi araxmaani araxiim
Mke tufuate njia kwenye Qur'ani, Allah katufararia makaobegoni shahadatu kiruzukiwa njema masikani pamoja na maambia kifo tusinjani dunia siyo maisha wachana na mali na ghururi na nasab
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما إخوان walaalahayga aan iimaanka ku walaalownow waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo inaanan annaga u dagaalamaynin arrimo qabiil ama arrimo adduunyo waxaynu u dagaalamaynaa sidii shareecada islaamka iyo qur'aanka loogu dhaqmi lahaa waxaan si nabadgelyo ah kula noolnahay walaalaheenna ansaarta ah si wanaagsan ayayna noo soo dhoweeyeen aad iyo aad baana u wanaagsannahay sidaas daraaddeed ha cabsanina walaalahaygow kaalaya oo arka islaamka dhabta ah oo indhihiinna ku arka sida xukunka allaah loo dhaqangelinayo kasoo taga dhulka gaalada oo kaalaya dhulka islaamka ha degina dhulka gaalada oo aysan gaala idiin talinin allaah wuxuu leeyahay ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم, فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نيلنا حكومه sidaas daraaddeed ha ku raalli noqonina xukunka kuwa daalimiinta musuqmaasuqiyiinta ah haddana gaalnimada ku sii darsaday kaalaya oo ku hoos noolaada xukunka qur'aanka iyo sunnada nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam kaalaya oo arka islaamka saxda ah oo markhaati ka noqda sida shareecada allah loo dhaqangelinayo u kaalaya kheyrkan faraha badan ee halkan yaalla kaalaya oo idinkuba indhihiinna ku arka
Haya ndo maisha sisi tuloyatamani, haya ndo maisha sisi tuloyataka.
waa tahay aynu halkaa kaga gudubno muuqaalkii ay alkataa'ib baahisay dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday arrin ay ku doonayso in dadka reer muqdisho dib loogu celiyo gumaysigii hore ka gadaala heshiis dhex maray safaaradda talyaaniga iyo dowladda federaalka mahad cubayd ayaa ka waramaya Buongiorno ai responsabili della sede diplomatica, in particolare Sua Eccellenza Ambasciatore Alberto Vecchi, al signor Ministro Sua Eccellenza Osman Abukar Dube, al direttore generale Abdullah Her ed altri responsabili della Radio Mogadiscio.
codka aad maqasheen waa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka oo akhrinaya barnaamij ku baxaya luuqadda talyaaniga kaas oo dib looga bilaabay raadiyoga muqdisho oo uu gumaystihii talyaanigu muqdisho ka as-aasay sannadii kun sagaal boqol konton iyo kowdii islamarkaana ku hadli jiray luuqado kala duwan balse hadda ka mid ah warbaahinta dowladda federaalka barnaamijkan talyaaniga oo la sheegay inuu horey ugu bixi jiray raadiyoga muqdisho ayaa lagu soo celiyey heshiis iyo is-afgarad dhex maray dowladda federaalka iyo safaaradda talyaaniga ee soomaaliya sida uu sheegay agaasimaha guud ee warfaafinta dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi xayir ducaali oo barnaamijkan daah furay arrintan ayaa muujinaysa in dowladda federaalku ay rabto in mar kale ay ummadda soomaaliyeed dib ugu celiso gumaysigii talyaaniga waa dagaal fikri ah oo la rabo in ummadda soomaaliyeed lagu qabsado maskaxdooda islamarkaana la doonayo in lagu jeclaysiiyo talyaaniga arrintaas oo aan haddii aan laga hortegin laga yaabo in mustaqbalka ay ka dhashaan waxyaabo badan oo aan ciribtooda la mahadin marka laga hadlayo dagaalka dhanka maskaxda waxay warbaahintu ku jirtaa waxa ugu saamaynta badan ee si fudud loogula wareegi karo fikirka iyo maanka ay ummadi leedahay haatanna waxaa muuqata in arrintaas la rabo in soomaaliya laga dhaqangeliyo ummadda soomaaliyeed badankood gaar ahaan jiilka cusub ma ahan kuwa garanaya luuqadda talyaaniga waxaana isweydiin leh waxa loogu tabinayo barnaamij ku baxaya luuqadda talyaaniga
idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa bilowday silsilad cusub oo looga hadlayo taariikhda hogaamiye kooxeedyadii muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa barnaamijka soo jeedinaya markii soomaaliya qaybo ka mid ay xorriyad beenaadka qaateen kun sagaal boqol iyo lixdankii sagaal sano oo maamul musuq maasuqa ah iyo kow iyo labaatan sano oo xukun militari ah kadib bishii koowaad sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashanka ayaa jabhado hubaysan waxay meesha ka saareen maamulkii dalka ee uu hogaaminayay jenaraal maxamed siyaad barre etoobiya iyo dowladaha reer galbeedka ayaa taageerayay jabhadaha oo qaab qabiil u abaabulnaa waxaana horay ka bilowday dagaal sokeeye oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a hogaamiyaashii jabhadaha iyo xubno kale oo markaa dabka qaatay halka dhibaatada ugu baanay ay ka dhacday waa muqdisho oo ah caasimada dalka boqolaal kun oo dad ah ayaa durbo ku dhintay caasimada in badan oo ka mid ahna hilibkooda bahalaha ayaa feentay oo lama aasin kuwii ay suurto gashay in god la gelshana qaarkood looma duugin sidii saxda ahayd sababtoo ah miidaasayaasha qudhowda ayay suuragal tahay in isla goobta lagu dilo amaba ay ka baqayaan in jidadka loo galo sidaa awgeed waxa ay hawsha ku qabanayeen qaab boobsiis ah amaba xataa waxaan la heli karin karfantii meydadka la gelin lahaa waxaa ugu darna dagaalkii maamulka lagu riday iyo mid kale oo loo yaqaan dagaalkii afar biloodkii kaasoo sida magaciisa ka muuqata muddo afar bilood ah si xowli ah u socday inkastoo kadib dagaaladu aanay joogsan oo ay halkoodii kasii socdeen dagaalkaas waxaa kale hogaaminayay jenaraal maxamed faarax caydiid iyo ganacsada cali mahdi maxamed abwaantaarka u macalin ciise ayaa xilligaa ka mid ahaa dhallinyaradii degganayd xaafadda xamar jadiid ee degmada urdhiigley ee magaalada muqdisho waxa uu marka hore sharaxayaa dagaalkii hore ee maamulkii dalka afka ciidda loogu daray iyo sida uu bulshada u saameeyey dagaalkii owaad naaro meel qabuguma lahayn wallaahi magaalada dhammaanteed degmo caafimaad ka qabta in gantaala ku soo hoobtaan ma ayan jirin ambasaan u s ka dagaalamaynin ambaan dowladii nimanka dowladda ahay ka dagaalamayn mayna jirin qiiqa uurada madow meel shidaal ku dhacye baqaar ku dhacye dukaan ku dhacye laami ku dhex dhacye kayd shidaal ku dhacye meel kastaba uura madow hoda isqabsatay waa lasu jeedi waaye meydkuna wuxuu u ekay qoryaha tiirarka hor dhulka la dhiga dogobo waaweyn so ah oo dhulka yiilay dhiiggu waxuu sumsumayey wadooyinka dhexdeeru iska guuraya sida daruurtii roobka cerka daysa camal fiftiin may dhaadhaca marka la ceelgaabta loo daga tago dhiiggu asoo xumbur loo socdo xumbur leh oo dhanka tiyaatarka kala wareegayo sheegay hooyinka kusii dhaadhacay marka dadku qalqalka iyo naxtinta iyo waxayna arki jirin oo ka bata awgood dhammaantood dhan loo carara iyo dhan laga carara la kala garaba waa laska hor imaanaya dagaalkuna wuu ku cusbaa oo dadku dagaalka ma ayna aqaanin maatada iskaba dhaa dadka ragga xataa badana ma ayna aqaanin marka waxaan la kowsanay waa waxaa noo beriya mugdiyaa noo barya uurada isqabsata gaadiidkuwa isku dhacayan labalaba isku dhacayn ilaa nin xabad ka cararaya iyo nin gantaal ka cararaya iyo hal mahal laga cararayo u cararaya bisaaba la noqda baasaa afka leestaray marka maalintaas maalin musiiba ay timid gacmaha lagu kaydsaday oo lagula yimiday oo i soo degtayoo cid walba meeshay joogta ugu saamaysay ayaa dhacday marka waxaan isdhigi karaa mid ka dambeyna waa jira laakiin kaasoo kii koobaad u ahay anig waxaan dhan haddaan u fiirsan kii koobaadoba nooxaan u badnaayo maba ogoninoo ka horanaba aragba nabadoon maxamuud cali geedi ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasi joogay caasimadda ee daawanayay wixii dhacayay noloshoodana ay saameeyeen horta awal meesha waxay iska magaalada muqdisho magaalo nabaday iska ahayd sina buuqbuuqa u jiray oo magaalada baabuurta waa la dhici jiray waa lala cariri jiray qoryaa waa la kala dafi jiray magaalada iyadoo laakiin si guud lagu tilmaami karo magaalo shaqaynaya oo furan oo wax kastaba hoos ha yaalaanay laakiin haykelka guud si nabada u muuqata ayaa maalin aan u malaynaya inay axad ahayd iyo sin hadda ma kala caddayn kareen siinay waxaa ka bilaabata xabad yar xabadaasi markiiba waa faaftay wixii dagaal ay isu bedeleen isla weelka dhexdiisaba madaafiic iyo guurdumin iyo waxbaa bilowday magaalada si guuday u burburtay jabhadaa soo galay wixii waxay noqdeen wax la boobaa iyo wax la dilaa iyo wax la raacdaynaa iyo waa burburkaasaa dhacay duqi waa kii magaalada ka baxay kadib halkaa markay maree wax soo hagaaga ma jiraan ilaa dhibaato maahane saacadba saacaddii ka horreysa ayaa waxay ka nabad badneed waxaa xilli aan la miisaami karin ayaa saacad labada saacadood midda horreysay ayaa nabad badneed sidaasaan ugu soconnay waxay gaartay in burburkii dhulka odhan camimo uu ilaa meel walba gaaro oo qof walba qorigiisa qaato oo meeshuu rabo ula dhaqaaqo oo waxa isxukumaya waxa isamreeya wax dan laga leeyahy midna la waayo qof walba iyo waxay aragta qaadato ilaa man raximallah qof ilaahi u naxariista mahane dhibkaas waxuu noqda marka mid caama oo meel uu badbaadiye aysan jirin ilaa inta gobollada hadda uu dagaalu ka dhacay meel badbaadiya ma jirto dhibkiina si u socda halkaasuu gaaray wuxuu gaaray xeer uu gacanta ka baxo oo laba iswarsata xataa la waayo saasuu dhibkana magaaladu saasuu dagaalku ku bilowday cawaaqibtiisanta meel aada u qayr daran uu gaaray markii ugu dambaysay dagaalka koowaad oo dadka qaar ay u yaqaanaan siyaad bixis waxaa ka khasaaro badnaa kan labaad ee ay hormuudka kala ahaayeen labada dagaal ooge ee cali iyo caydiid kaasoo sababay in muqdisho ay meel madow noqoto sida uu sheegayo abwaantaakow macalin ciise
mid walba shacnigiisau lahay laakiin waa kala muddo dheeraayeen ma kala xanuun badnayna waa kala muddo dheeraayeen waa laysku garaaca waa laysku baabiya waxaa dhimasho badnaayoo khasaaro badnaa dagaalka cali caydiid waxaana ku cadday karaa hal goob oo kaliya laami dhexdiis basanca meesha la yidhaha gintaalku soo dhaco oo kaliya ayaa waxaa dila toddobaatan iyo saddex qofood hal goob ku dilay dhan kastoo loo tuurna saasaa dadku u tuureen meesha ayuu mataqaana u dhammaynay marka labada dagaal waxay isdheeraayeen ayuu ka wada xanuun badnay waxay kusii kala xanuun badnaayeen afar bilood iyo muddo iyo walax bil ka yar dagaal socday waa kala khasaaro badan yihiin laakiin awoodda dagaal kala ma xanuun yarayn mana kala madaafiic yarayn mana kala hub yarayn laakiin kuwan qabiilka iskula suuxay ee laba qabiil isu dagaalamaya ahaan ayaga nin walba yaan xamar lagaa lahaan uslahay oon lagaa badin haddana haddaad weysa xamaroo dhan inta badan aduu qabso uslaha waa laysku rinjikaca marka waa la isku rinjikacay calina farta u ciidda ku qaaday caydiidna lama farodi lama diyadow ciidda ku qaada sigana ha nin hadda madaxweynaha taa la yidhi iyo nin miihid leh waxaa ka dhaxay kara waa garan kartaa
waa tahay aynu halkaa kaga gudubno silsiladahan cusub way alfurqaan baahinaysa islamarkaana ku salaysan taariikhda hogaamiye kooxeedyadii muqdisho warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dad u dabaaldegaya sanadka cusub ee miilaadiga ayaa qaraxyo lagula beegsaday waddanka ciraaq wararka ka imaanaya waddanka ciraaq ayaa ku waramaya in tiradadah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxyo ka dhacay gudaha waddankaas ugu yaraan lix ruux ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ka gadaal laba qarax lagula beegsaday mandiqada al ramiilah oo dhacda waqooyi galbeed magaalada basra dadka ku dhaawacmay qaraxyadan ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada basra halkaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo dadka qaraxyada la beegsaday waxay u dabaaldegayeen sanadkan cusub ee miilaadiga waxaana mar qura uu dabaaldegii isku bedelay murugo halkaas oo ay dad badani ku nafwaayeen kuwo kalena ku dhaawacmeen warkii subaxnimo aad saaka kala socoteen alfurqaan waa inaga intaa